kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaa kaaba u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno toba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa muhiimad aad u leeyihiin dhankan marka loo fiiriyo dhanka shaqo abuurka muhiimad weyn u leeyihiin dhanka wax soo saarka dalkeen oo kale muhiimad weyn u leeyihiin muhiimad intee leeg ayay xirfadda u leedahay ardaydu barnaamijka waxaa soo saaray halkaanna idinkaga tabin doona aniga oo ah ibraahim cali saacidna waa uu farsamaynayaa ee soo dhowaada saaxiibayaal
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiya ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogta gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uur ku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka waxbarashadu waa aas-aaska horumarka qofka iyo bulshada si kastaba ha ahaatee aqoonta keliya kuma filna in ardayga guul ka gaaro nolosha iyo shaqada waxaa lagama maarmaan ah in uu yeesho xirfado ka caawiya inuu si hufan u shaqeeyo ula xidhiiro dadka kale u xaliyo dhibaatooyinka uguna diyaargaroobo mustaqbalka sidaas darteed xirfaduhu waxay door weyn ka ciyaaraan horumarka ardayga maxaa dhici kara haddii qof uusan lahayn wax xirfad ah weyddiintan iyo kuwo kale waxaa inooga jawaabaya cabdisataar carabow oo ah agaasimaha xarunta hal abuurka ee jaamacadda muqdisho absitar soo dhowo marka hore waxaad warbixin naga siisaa ama faahfaahin muhiimadda ay xirfadiinleedahay runtii marka laga hadlaayo xirfadda sideedaba dhallinyarada waxay u aruurtaa fursad marka laga hadlaayo biniaadanka o dhan wuxuu raadiyaa fursad laakiin qofka fursada xirfadda leh asaga ayuu fursadda u raadinaya beeran karo marka waxaan dhahnaa xirfaddu waa hanti waa fursad waa horumar waana hal abuur mar walba a xirfad leedaha waa mar walba oo bulshada wax kusoo kordhin kartid baahidooda wax ka xallin kartid haddii xirfadahaada yaryihiinna dad badan xirfado badanaa u baahan doontaa oo dadka inaa raadiso marka waxaan dhahnaa mar walba xirfadda qofka kordhiyo baahida aad dadka u qabta xataa way yaraanaysaa marka waxaan leenahay xataa maanta markaa arkaysa dhanka warbaahinta dadka waxaa lagu xusho waa xirfadooda qofka yaqaana xirfadii curinta xirfadii maxaa lahaye tafatirka xirfadii duubista xirfadii soo saarista waxaasoo dhan waa xirfad xirfadda marka waa hanti marka waxaan leenahay xirfadda waa lafdhabarka dhaqaalaha iyo horumarinta maxaa lahaa bulshadeenna sidoo kale xirfadda marka leeyahay waa tan aan qof walbaba u raadiyo laakiin dadkeenna waxaa waaye tusaale ahaan qof walbo maanta wuxuu ku meel baraa waa xirfadiisa tan ugu yar aan ka soo qaadno gaadiidka marka la kaxeynayo xirfad lagu kaxeeya u baahan tahay يعني qof walba shaqo darwalnimo lama siinayo hadduu xirfadii darwalnimada aan lahayn oon aqaanin shuruucda wadada lagu maraayo gaariga sida loo loo- loo wadi lahay gaarida sidii dadka looga waxaasoo dhan waa xirfad u baahan in la barto lagu tababarto ay iskuulle loo galo oo lasoo barto marka waxaan leenahay xirfaddu waa fursad aan nahnaa marna waa hanti
Een, ustaad een, ardada dhigata iskuulka iskuullada ama dugsiyada waxbarashada ama jaamacadaha dhigata ayagaa muhiimad intee leeg ay u leeyihiin een, xirfadaha Ee, muhiimad aad ay u leeyihiin dhankan marka loo fiiriyo dhanka shaqo abuurka muhiimad weyn ay u leeyihiin dhanka wax soo saarka dalkeen oo kale muhiimad weyn ay u leeyihiin ayaga horumarinta naftooda muhiimad ay leeyihiin laanna xirfadda waxay soo saaraysaa dhaqaale waxaan dhallinyarada kula taliyaaba inayna sugin intay jaamacadaha ka qalin jebinayaan ee intay dugsiyada hoose dhexe sara ay ku jiraan inay xirfad yeeshaan dadkan wax kusoo kordhiyaan aad iyo aad dhallinyaradeen marka la fiiriyo iyo bulshadeenna dhallinyaro eed waxaa xirfadaha lahaa ay wax soo saari jireen kuwa harqaanada dharka noo design garayn jireen oo noo toli jireen waxaas kuwa gabdhaheen cilaanka u saaraayeen xirfadaha marka maanta xirfadaha nololeed aad ay u soo badan yihiin marka xirfadda dhallinyarada haddaa baratid dhaqaala ayaa ji- ku- ay ku soo gelinaysaa marna waa sumcad si kale marka loo fiiriyo qofka xirfadda leh dadka ayaa u baahan maanta waxaan u malaynaa xataa sawirka la qaadayo waa xirfad soo maaha qaab loo qaaday angal laga qaaday waqti la qaaday ayay leedahay sawiradaasa xataa la gataa oo laga ganacsadaa marka laga hadlayo si kale marka laga soo tago marka muhiimad weyn oo leedahay dhallinyarada dugsiyada sare joogo iyo kuwa jaamacadaha joogo iyo kuwa hadda waxbarashada ku jiro iyo kuwa xataa waxbarashada aan fursad u helin inay xirfad bartaan ee noloshooda ku habe ay ku maareeyaan
qofka hadduusan xirfad baran maxaa dhici kara
de wuxuu wajahaa caqabad badan oo wajaha ay ka mid tahay shaqo la'aanta bulshada oo soo dhoweynin bulshadii oon la jaan qaadi karin een, maxaa la lahay noloshii magaalada inuu ku ad- ku noolaado miigii maga- magaaladaba ku adkaato inuu ku noolaado ee, bulshadu qadarin leanna waxay ku qadarinayaan bulshada waa ay kugu rabaan waa xirfadaada waxay soo raadinayaan waa xirfadaada mar walba xirfad leedahay dadku way kuu baahan yihiin mar walba xirfad lahaynna dadku uma baahna bulshada xataa lama jaan qaadi karto waxaan leeyahay qof walba marka yacni xirfad la'aan waa nolol la'aan sidee ayay xirfadda uga caawisaa qofka inuu helo shaqo
xirfaddi si waxaa waaye fursad ayay u beert- u abuurtaa sidaa hore usoo sheegay laanna xirfadda iyadaa keenaysa inay fursado shaqo ku siiso marka fursaddu waxay u abuurtaa qofka nolol fursaddu waxay u abuurtaa horumar fursaddu waxay u abuurtaa shaqo bini aadamka fursaduu raadiyaa fursadaha leesma siiyo xirfadda ayaa ku siinaysa fursad marka yacni waxaan dhihi karnaa waa, waa nolosha wixii horumarin lahay waa xirfaddaas oo bini aadanka iyo shaqadaba kugu xiri lahay iyo suuqiiba intaas maga laga hadlahay suuqa waxaa laga rabaa qof xirfad leh Ee, xafiiska waxaa laga rabaa qof xirfad leh gurigii waxaa laga rabaa qof xirfad leh meel walba nolosha marka n- qayb weyn uu ka yahay qofka xirfad leh oo oo looga baahan yahay maanta waxaan ka hadlaynaa tubada biyaha ka isticmaalno hadday naga halaawdo waxaa u baahannahay qofka xirfadda lahaa inoo samayn karo marka laga hadlayo marka waxaad leeyahay nolosha iyo xirfaddu way isku xiran yihiin bini aadamka markay ina ogaadaan qof aan xirfad lahayn waa laga tegi doonaa bulshada lama lama noolaan doono qof walbo waxaa la rabaa inaad baratid xirfad aan noloshaada ku maarayn doonto haddaa xirfad lahayn waxaa waaye ee, hadhowta shaqooyin badan oo xirfadda looga baahnayn ayaa ay- inaad ka shaqayso culays kugu noqon doonaan oo qof walba ka shaqayn karo oo dhib badan oo daal badan oo lacag yar oo bulshadiina maxaa laa kugu qadarinayna marka waxaan leenahay marka xirfadahan waxay ku geeyaan meelasa sare ayay ku geeyaan marka Ee, runtii isbedel weyn nolosha maanta ninkii xirfad lah ayaa wax ku soo biirin karo sideeda marka laga hadla ama jaamacad ka bax ama ha ka bixin hadda maanta waxaa la tixgeliyaa qof walbo xirfad leh hadday noqon lahayd xirfaddii baaristaha hadday noqon lahayd xirfad- xirfaddii cunto karinta hadday noqon lahayd xirfaddii la xiriirta farsamooyinka korontada iyo waxyaabahaas yani waxaa la rabaa qofka asoo jaamacad afar sano soo dhiganaya ama shan sano ama lix sano soo dhiganaya ayuu aqoontii wax ku bartay intuu wax ku waayo ayuu xirfad yaroo lahaay ayaa suuqa shaqada ay fursad kaga abuuri kartaa marka magala hadlayo waxaan xasuustaa wiil ka qalijibiyey jaamacad ka mid a jaamacadaha dalka oo bartay kuliyadahan loo yaqaano cilmiga eh, maxaa lahay bulshada ay ku adkaato inuu fursad ku helo kabacdina korontada bartay oo xirfaddii korontada u abuurtay inuu shaqo ka sameeyo oo ka shaqeeyo meelaha eh, een, dhismooyinka cusub een, maxaa la dhahaa cilad bixinta guryaha korontada xirfadaas ayaa shaqo u abuurta marka xirfadda waxaan leenahay marka mar walba way ku kaabaysaa way qurxinaysaa way ku bilaysaa yacni wax soo saarka ay wax ku kordhinaysaa adigoo jaamacaddiina ka soo bixiyey iskuulkiina ka soo baxay ayaa waxaa la rabaa xirfad noloshaada ku kordhin laheyd wax inaad baratid tusaale ahaan ani markaa qof jaamici ahay oo xirfado badan leeyahay xirfadahaas ayaa ii suuragelinaysa xilligina inaan ka shaqeeyo xafiiskii xilligii kalena xirfaddayda aan ku maareeyo waxaa xasuustaa arday jaamacadda dhigto oo jaamacaddii baranaya habeenkan ku shaqeeyo xirfaddii baaristinimada oo waa lacagtii oo ka sameeyo ee, ee, xirfaddaas waxbarashada iskaga dhiibo marka waxay kutusaysaa waxbarashada sideedaba waxay u dambeysay inaan nolosha qofka ku maareeyo xirfaddani si sahlan ay ay qayb ka qaadanaysaa inay inay inay inay inay nolosha uu ku maareeyo marka laga hadlayo sideedaba Xe- sidaasoo kale markaan leenahay xirfaddu sida ay waxbarashada ay nolosha kugu xiraysa iyadana kugu xiraysaa si ka dhibyal ka sahlan waxna waa baran kartaa xirfadna waa ku darsan kartaa ha hadda bulshada waxaa is leedahay inay baraarugeen ay muhiim tahay shaqada inay sharaf tahay waxay rabta ha noqoto shaqaa sharaf leh oo wax- yacni wax soo saar leh oo horumar leh bulshada marka weyiga hore w- way liidi jireen dadka xirfadaha leh hadda annaga waxaa waaye tumaal ay ugu yeeri jireen dadka xirfada wax noo soo saaro laakiin annaga waxaa dhahnaa birmaal in la dhaho laanna waxay noo sameeyeen saxanka wax ku cunayni ee, midida wax ku jaranayni ee, wax weyn ay nolosheenna kusoo kordhiyeen oo nolosheenna ay no- wax badan noo fududeeyeen marka laga hadlayo waxaasna waa xirfad waxaa la bulshadeenna marka wacyigii sida hore maahan maadaama hadda dunida soo wajahaysa shaqo la'aan cillad badan iska jirto bulshada hadda wacyigooda sare u kacay waxay arkeen xirfaddu inay fursad abuurayso xirfaddu inay tahay hanti xirfadduna inay tahay albaabka horumarinta qofka maanta oo dhan talooyin walba la leeyahay qofka waxaa la leeyahay marka jaamacad laga soo baxo xirfad yeelo laanno xataa qofka jaamacadda ka soo baxo iskiila lagu doortaa xafiiska marka lagaa shaqaalaysiinayo inaad taqaana xirfaddii kombiyuutarka inaad taqaana xirfaddii maxaa lahay maareynta shaqadii maamulkii inaad taqaana xiriirka xirfaddii xirfado badanaa jira nololeed oo qofka u baahan inuu barto xataa shaqada marka aan dalbanayno iskiil loo dalbaday leedahay c v-gaaga iskiil loo qoray leedahay waxaasoo dhan waa xirfaday ku xiriirsaa marka waxaad leenahay xirfad waa albaabka kugu xiro waa buundada kugu xirto shaqada marka bulsho ahaan waayaday hore ma nihin waa ka fiicanna ha dadka waxaa waa arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo xirfadaha caadiga ay dad ka faani jireen ka shaqaynayaan taasna waxay la-aana ka tahay mogi dunida markii aad dibadaha soo aasane dadkeena waxyaabaha laga faani jiray ayay markay qurbaha tagaanna ay ku shaqeeyaan marka yaa isbedelay qofkii waa qofkii laakiin waqtigii iyo duruufii yaa isbedeleen sida aan dibadda markaan dhiirina xirfadaha yararka ugu shaqaynayna aan waqti u gelinayno dalkii marka la joogana inaan dhiirigelina rabnaa oo aan waxna la yasin Een, waxaa soo kordhay fahamka ardada inay isbedeleen hadda tusaale ahaan xarunta al abuurka jaamacadda muqdisho oo kale dhallinyarada waxay u qaabaysaa ayaga inay shaqo abuurtaan xirfadahooda xirfado abuurtaan wax soo kordhiyaan wax soo biiriyaan maskaxdooda curiyaan tuujiyaan fikirkooda shaqo u bedelaan marka ay xirfad ka dhigtaan hadhowta bulshana ugu adeegaan mushkiladaha bulshadana ku xalliyaan taa marka waxaa inaa dhallinyarada waxay u- inaan jihayno inay maxaa la shaqo abuurtaan ayaga shaqo dadka inay u abuuraan xirfado cusub oo dunida casriga inay bartaan maanta xirfado badan oo dunida eh, lagu tartamaya jiro oo leeyahay xirfadii qarniga labaatan iyo koowaad cidda aan baranay bulshada ay ka haraysa marka uu ku qasban yahay qof walbaba inuu xirfadahaas ku hubeeyo oo isku qalabeeyo si uu nolosha u maareeyo bulshadana mushkiladaha xal uga noqdo Ee, dadka xirfadaha la yaqaana dadka kale way ka lacag badan yihiin waa ka wax soo saar badan yihiin hadda waxaan arkay in xirfadihii alxanka maanta wiilka dhallinyarada soo bandhigaya sariirtii oo sameynaa wuxuu sameynaa jaranjaradii oo sameynaa albaabkii oo sameynaa ee, kuraastii oo sameynaa wax walba oo nolosha guriga looga baahnayo sameynaa halka shay oo markaas gadaayo waxaa laga yaabaa laba boqol saddex boqol oo doolar in looga iibsado Een, yacni wax soo yacni dhaqaalo badana laga helaa xirfadda waa adeeg ummadda ay u baahan tahay dakhliga ayay kordhinaysaa marar qaarka waxaa laga yaabaa howl yaraa qabatid inaa dhowr kun oo doolar aa ka samaysay xirfadda ay kuga adkaanaysa nolosha kalmaka ku jirta waqti dheer qaadanaysa sanooyin qaadanaysa in hal maalin ama hal isbuuc oo xirfadaad kuu keentaa laga yaaba marka xirfadda dakhligay kordhisaa noloshaaday horumarisaa Ee, yacni sidoo kale maxaa la xirfadda si kalmaga u soo koobno waa dhaqaale xirfaddu waa hanti bulshada inay saas u fahmaan sidii aan hore caan ugu ahayn yacni wax soo saarkeena mar walba aan kordhino yacni oo xirfadeyna kordhino dakhligeyna ayaa kordhaya shaqo abuurkana wuu kordhayaa ugu dambeyn ustaad taladaada ku aadan barashada xirfadaha dhallinyarada waxaan leeyahay mar walbaba hadalka ugu dambeeya leeyahay dhallinyaradu waxay raadiyaan fursad fursaddan maxaa abuur xirfad haddii aad rabto fursadda aad raadinaysa inaad hesho xirfad yeelo xirfadaha loo baahan yahay dadka la tasha xarumaha la abuurka imaaw xirfadaha suuqa looga baahan yahay baro waxna ha ka faalin shaqo walba qaban kartid qabaa leenahay leanna inay wax soo saarsaa inaa bulshada culays ku noqoto lama rabo bulshada inaa inaa wax ku soo kordhisaa muhiima sida ay dadka kuu arkaanna waxaa ka muhiimsan sida adiga isku arktid xirfad xirfad ka fiicanna ma jirtaan leeyahay xirfad walba waa muhiim qof ay bulshada u baahneen ma leh xirfad ay bulshada u baahneen ma leh haddii xirfadaha dadka ay ka faanaan adeegyo badan nolosheenaa weyn doonaa mar qofka xirfad walbaba bulshada muhiima u tahay Aa, nooc walba ay noqotaba ninka dharka noo talaayo ninka maxaa lahaa godka noo qodaayo ninka maxaa lahaaye farsh- farsamada qalabka noo farsameynaayo ni- qof walba xirfadiisa bulshada muhiime u tahay xirfad xirfad ka fiican ma lahan qof qof ka fiican ma laha eela waa la kala dadaal badan yahay
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka
اللهم مالك يانا فينا وسقطنا وغنى
ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya wax wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran
أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن
ekis alfraad oo magacii laga beddelo loo bixiyey niyu alfursan daltal kaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkiyoo dhan ku faafay
niyu alfursan daltal kaninig ma tegin miya ah ma tegin walee duqcaashadi deriskan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa'iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiraneede kumbuyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheer iyo afkeeri laga tusay aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihii xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaahe bal haddaan tegaa waa tan hortaadaahe gal cabdille cirad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaagii mugdigaahay iyo ilkahaagii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey niyu alfursan daltal kaniinigaan tega arso aasaysaan kuugu caddeeyeen hee niyu alfursan waa tegis haddayba saan ilkihii u caddayhayso una daawayhayso niyu alfursan dantal kaninig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyu alfursan dantal kaninig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyu alfursan daltal kaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sano aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal shan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lix hal shan sagaal sagaal soddon iyo sideed sagaal sagaal ama eber lix hal lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiya himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin soo saaray halkanna idinkaga tabinayay aniga oo ah ibraahim cali inta aan ku kulmi doonna barnaamijkan mid la mid ah sidaas iyo nabadgelyo
caqoonba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsantayo aasaaskuna waa